kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news com sidoo kale dhegaystayaal ha moogaanina inaad naga soo booqataan qurbajoog com dhegaystayaal sida lala socdo waxa ay colaado hareereeyeen gobolka shabeellada hoose oo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi xoogag beeleed ay ku dagaalamayeen iminkana markii dambe dagaaladaasi ay u xuusiibteen qaar ee ciidamada dowladda ee beel ka mida beelaha halkaasi wadadega ay u adeegsatay ta kale haddaba si arrintaasi aanu wax uga ogaano ayaanu waxaanu ka wareysanay suldaanka guud ee beelweynta irir samaale suldaan cabdikariin faarax suldaanka ayaanu ugu horeyn kusoo dhaweynayaa qurbajoog com mar kale marka xigana waxaan jeclaan lahaa suldaan bal in aad ummadda u bayaamiso sida aad u aragto colaadaha hareeyey gobolka shabeellada hoose degaanadiisa kala gedisan khaasatan xaruntiisa magaalada marko
bismillah alxamdulilah aad baad u mahadsantihiin bahda shabakadda qurbajoog dot com haddii aan arrintaa u soo noqdo dhiilada leh ee naxdinta leh ee ka soo cusboonaatay gobolka shabeellada hoose waa arrin aad iyo aad aan uga xumahay ummadda soomaaliyeed wixii damqanaya ee dhiig ku jiraan ay aad iyo aad uga damqanayso in dhiig soomaaliyeed uu daato waxyaalaha weliba tiiraanyada leh waxaa ka mid a in ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed ee dowladaha dariska iyo adduunweynuhu ay u soo tababareen inay waddanka nabadgelyadiisa soo celiyaan in hadda sida la sheegaya ay dagaalkii qayb ka noqdeen waana arrin laga naxo waana cambaaraynaynaa waxa aan u soo jeedin lahayn haddii ilaahay ka dhigay cid kastooo arrintaa wax ka qaban karaysaana inay wax ka qabato haddii ilaahay idmo waa si wanaagsan suldaan beelweynta irir samaale ayay labada dhan ee hardamayahay ay ku abtirsadaan arrinkan maxaa laga qaban karaa maxaadse xal u aragtaa
arrinkaani anigu markii aan u xogogaalay oo ka wardoonay oo qaybo kala duwan oo bulshada deegaanka ku abtirsato kana soo jeeda beelaha irir waraystay waxa ii soo baxday in dagaalkaani kooxa siyaasiyiina oo maaragtaanay jeclaysanaya ama gobolka shabeellada hoose oo qani ku ah nimco fara badan oo ilaahay dhigay inay door bidayaan sidii ay maaragtaanay nimcadaa ula wareegi lahaayeen ama ay haddii ilaahay ka dhigay ay ula mulki wareegi lahaayeen dagaalkaasi markaa meesha ka socdaa wuxuu daaran yahay markiisa horeba dagaal siyaasadeed oo kooxo siyaasiyiin ay dabada ka riixayaan waxaanad mooddaa inuu kaba durugsan yahay meelaha loo tuhmayo inay beelo ku dirirayaan arrintaana waxaa beenaynaya sida aynu la wada soconno gobolka shabeellada hoose waxa beelaha ku wada diriraya beelo deegaan ka dhexeeyana maaha ismana soo gaaraan beesha biyomaal ee deegaanka deggan iyo beesha habargedir ay wada dirirayaan mustaafada u dhexaysa ummadda soomaaliyeed oo dhani waa og tahay inta ay leeg tahay halkaa laakiin waxaa keliya ee geyn karaa cid soomaaliyeed oo aan u dhalani waa siyaasad arrinta lagu xallin karaa haddii aan u soo noqdo si arrinta waxa weeye in dhinac looga soo wada jeesto cidda hadda midida daabkeeda haystay arrinta wax ka qaban karta ama albaabka uu uga furan yahayna waxa weeye dowladda xamar ka jirta ee madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud iyo ummadda soomaaliyeed oo kaloo dhanba in maaragtaane meel looga soo wada jeesto loona arko inay guuldarro hor la tahay waxaanan filayaa dagaalkani inuu yahay mid kaba culus kuwii hore waddanka hore uga dhacay waayo inuu mid meel deggan oo boqolaal qarni iyo kumanaan qarni degganayd oo taariikh dheer kulay dhulka soomaalida oo haliyeeyo iyo geesiyaal iyo halhaysa ku reebay geeska afrika ay ka mid ahaayeen waxyaalahan ay soomaalidu hadda ay tidhaahdo gaashaanle iyo jaallayaal iyo waa ciidamadii boqorkii biyamaale halkaa fadhiyey uu xukumayey magacyadii loo kala yaqiinay ee la diriiraya gumaystihii kala duwanaa ee kala abtirsiinta ahaa arrintaasi markaa waa arrinta sidaa u weyn in la xalliyaana waa lagama maarmaan waa si wanaagsan suldaan beelahan iminka shabeellada hoose ku diriraya waa beelo hore dhaqan ahaan iyo dhalasha ahaan aada isugu dhowaa soomaalida marka la eego abtirsiimooyinkooda iyo sida beelweyntan aad iminka suldaanka u tahay ayay ka wada mid yihiin maxaa halkan soo gaarsiiyey xaaladan maxaadse ka oran lahayd in siyaasiyiintan meesha isku haya ee dagaalamaya ay ahaayeen ay ku jiraan saraakiil ciidamada dowladda ka mid ahaa iminkana beel ka mid a labada beelood ee dagaalamaya ay leedahay nidaamkii dowladeed ayaana loo isticmaalay maxaad usoo jeedinaysaa labadan beel iyo soomaalida kale ayna dhegaysanaysa si arintan xal looga gaaro Een, dabcan labada sidaa aad sheegtayba labada beelood ee dir iyo hawiye guud ahaan waa laba ninoo walaala ah dadkaanina iyagay ku kala abtirsadaan waa arrin nisab- nasiib darro ah oo aan loo baahnayn in dagaal dhex maro waana arrinta keentay dagaalka cirka iyo dhulkale ee waxa weeye dowlad iyo shacab aan loo kala harin ee hadda iminka guud ahaan een, sida wararku maaragtaanay xogagaalka ay soo sheegayaan aan loo kala harin ee lagu qaaday beesha miyamaal oo jilib ka mid a beelaha direeda marka ay sii kala baxaan ay dirka kale uga gows qabsanayaan oo ay ugu dhiiralayeen colaadda ka qayb qaataan iyagoo eegaya wada dhalashada oo aan cabsi kale iyo guuldarrada kala toona aanay meesha jirin iyo taageeraani laakiin wada dhalashada iyo ehelnimada iyo qaraannimada ayay beesha direed runtii aad u xeeranaysaa waana ku hambalyeynayaa arrintaa waana maaragtaanay arrin lagu bogaadinayo soomaalida oo dhani waxay ka wada dheragsan tahay dadka geeska afrika deganiba beesha direed waa beesha keliya ee geygan geeska afrika loo yaqaano dowlado caalamale oo adduunyadu aqoonsan tahay qaarkood ku leh Le- ee, dowladaha shisheeye ee ciidamadu ka joogaan waddanka soomaaliyana kaba mida iyagoo dowladaa ee beledweyne iyo dhulka ay ka mid yihiin ciidamadooda joogaan iyagoo ummadda soomaaliyeed sidii nabadgelyadooda ugu soo noqon lahayd ku kala dhex jira ee, dirwaa nimanka noocaasa ee iyagoo awoodaha noocaasa ee, leh haddana walaalahood u arka inaan dagaal dhex mari karin arrintaana colaad sokeeya u arka anna taasuun baan u arkaa in maaragtaanay ee, dagaal uu dhex maro diriya hooyana arrin waxa weeye aan loo baahnayn oo guuldarre weyna in laga foojigaysto oo dagaalkaas si deg dega loo soo afjarana runtii waxa weeye waa arrin kolleyba hadda aan u tafaxaydaanu odayaashii waxgaradkii ehelkii dadkii arrintan haddii ilaahay ka dhigayo maaragtaane beelahan ka soo jeeday guud ahaan culimmadoodii cuqaashoodii solaadiintoodii boqoradoodii malaqyadoodii imaamyadii haddii aan la idmo haddii aan arrinta baaqa u soo noqdo waxaan doonayaa inaan baaqu diro haddii aan la idmo aan weliba leeyahay ilmaadereyaalo oo walaalayaalo ee dadka tolkaa ee sokeeyaha qaybahooda kala duwan ee ku abtirsada beelaha irid hadday dowlada yihiin haddii ay same yihiin hadday boqorre yihiin hadday culimo yihiin hadday haween cid allaala iyo ciddii arrintaa ka qayb qaadan karta oo aan ka magacaabi karayo ee, dowladda federaalka ee soomaaliya ee madaxweynaha uu ka yahay xasan sheekh maxamuud iyo jamhuuriyadda somalilan jabuuti cid allaala iyo ciddii arrintaa wax ka qaban karta hogaamiyaha dhaqamada ee qaybahooda kala duwan ee koonfur iyo galbeed iyo waqooyi iyo jabuuti meelay joogaanba iyo etoobiyaba inay arrintaas si degdega u galaan nabadna laga raadiyo xal waara sida arrintaa looga gaari lahaa kooxaha siyaasiyiinta ee moodaya dhiigga sokeeyaha guusha moodayana sidii waxa weeye ee, ee, meel looga soo wateesan lahaa in falowgeed la qabtaan soo jeedinaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxa uu ahaa suldaanka guud ee beelweynta irir samaale oo markaa inooga waramayey xaaladda colaadeed ee ka aloosan gobolka shabeellada hoose deegaanadiisa kala gedisan khaasatan xaruntiisa magaalada marko suldaanka oo ku sugan magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada ayaa iiga waramayay arrintaas intaanu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo